waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
saad la socotid bilowgii february markuu xanuunkan covid nineteen ama coronavirus uu kasoo gudbay china bilowgii sanadkana ay ahayd cabsidii badneed ee yurub soo gaadhay waxaa markiiba go-aan lagu gaaray march in mataqaanaa bilowgeedii in wadamada finland iyo germany iyo norway iyo denmark inay xiraan suuqyada iskuullada marka waxaa laga yaabay dadka soomaalidu too early dadka soomaalida ama norway ha noqoto statira saxaafadda norway saxaafadda finland saxaafadda sweden oo dad badan nooga dhinteen finland oo dad ilaa hadda badan cisbitaale galeen oo dad badan ay ku dhibaatoobeen inkastoo dhimashadu ay ka yartay finland denmark norway ay dad badan ku dhinteen marka waxaa lala yaabanayaa isla markaas meesha uu ka yimi marka waxaa la qiyaasay maadaama soomaalidu ay xirfadda tagaa sida u badan tahay erbordhadan ay ka shaqeeyaan ma dadkii soo noqday ee safarada dalxiis ka soo noqday ayaa tagaasidii soomaaliyeed ee shaqaynaysay ayaa miyaa gudbiyey oo reerahooda u gudbiyey marka weliya xasanow saxaafadda dowladaha sweden iyo norway iyo finland denmark aada baa loo hadalayaa communitiga soomaaliyed inuu xanuunkan uu saameyn weynan ku yeeshay dadna uu ka dilay dadna hadda cisbaalo u jiifaan dadna ay ka kaceen oo ka dawooween waa garta marka finland oo kale joornaaladu markay wax ka qorayaan oo soomaalida la tilmaamayo maxay ka sheegaan finland oo kale waxay ku leeyihiin hadda example oo kale finland wuxuu sii marayaa saddex kun buu marayaa marka dadka soomaaliyeed ilaa laba boqol oo case oo dadkii dhiigooda la qaaday ee positiveka noqday ilaa iyo kontameeyo dad ku dhow cisbitaalada dadkii la galay noqdeen ilaa iyo toban ilaa sideed waxay riski noqdeen qaybtii intensive course ama emergencyga galeen marka ilaa iyo maayarkii duqa magaalada helsinki baa ka hadlay oo yiri mataqaana cisbitaalkii infectionka inaad daawataan ba laga yaaba mataqaana mataqaana qaybta infectionka ee finland la dhakhtarka ugu sarreeyey wuxuu mataqaana turjumay dhibaatada xanuunkan iyo si loo kala qaada iyo marka aada iyo aad ayay mataqana dowladda finland uga hadashay heer wasaaradda caafimaad heer mataqaana degmo iyo heer cusbitaaladii madaxda cusbitaalada ee qeybaha infectionada haystay waa gartay marka ma waxaa la leeyahay soomaalidu awaamiirtii dowladda iyo talooyinkii baysan qaadan ma isu imaanshaheenna bulsho ahaan baa badan marka laga reebo tii hore aad sheegto inay dhici karto tagsiilayaal badan oo inay dad garoonka ka soo qaadeen oo kale maxaa loo eedeynaya tiradan badan oo ama loo sababeynaya tiradan badan ee soomaalida xanuun ku dhacay anigu markaanu fiirino marka hore anagu dad badan anagu soomaali ahaan waa safar badan nahay london ingiriiska ama imaaraadka xanuunkana dadkii safarka ku yimid baa keenay annaka dadkeena sooshallada la shaqeeya ama arrimaha bulshada ka shaqeeya ee dhaqanka soomaalida wax ka yaqaana dhaqanka finish wax ka yaqaana markaan aniga shaksi ahaan analyse gareeyey soomaalidu saddex arrimood cudurkan oo ahaa cudur markii horeba qaab safar ah yurub dhan oo ku yimid ama itaaliya ha ka yimaado aada uga dilaacay ama faransa ha ka yimaad ama ha ka yimaado spain ha ka yimaadeen dadka soomaaliyeed laba arrimood baa hadda ugu daran kow dadka soomaalida oo kaljar ahaan cudur oo dhan ba waxay ka qabaan in la qariyo oo qofka soomaaliga ah ilaa kuma dhihi karo cagaarshoo bay haya no t b baa laga helay niyahoo mataqaana nabar baa calooshii iga yaalla waa kaljar annaka kaljar ahaan oo mataqaana dadkuna ma oga in xanuunka laga baskoon karo iska dhaaf xanuunada waalidan dadka ku dhacdana waxaan aaminsanahay qofka waa inaan bulshada kusoo noqon kareynba taas waa iska dhaqan culture ta labaad annaga haddaan soomaali nahay majoritygeena nin ilaahay uu badbaadiyey maahe caruurta dhalinyarada kama adkin caruurtiina waa caruur energy leh xanuunka u adkaysan karta haddii la iskuol baa la xiray suuqii ba iska joogayaan mootooyin bay qaadanayaan baabuur bay qaadanayaan taasna waa dhibaato oo waxa weeye dee waa caruurtii oo xanuunkiina dhalinyarada caruur yaryar kama wado waxaan ka wadaa wixii lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban labaatan labaatan iyo shan oo dadkii dadkii shaqeeye ah iyo ta saddexaad oo ah qoyskii soomaaliyeed haddii qof uu ka shaqo tago oo goobtaa shaqada xanuunka kasoo qaado wuxuu dib ula soo noqonaya reerkiisii oo reerkii mataqaana waxaa karantig baa looga gelinaya oo mataqaana markii waxa leeyahay guriga ku jira laba week marka arrimahaas oo dhan baa soomaalida u sahlaysa ta ugu daran waxa weeye hadda annaka aan cabsi ka qabno ama ingiriisku kale aan uga shakisanay dhibasho waxay soomaalida uga badatay ama iswiid uga badatay dhalinyarada xagga dhalinyarada shaki badan ka qabnaa ama anu shaksiaan ka qabaa inay dhalinyaradu tahay dadka ugu badan ee guryaha soomaalida xanuun keena
waa garta marka arrimahaas aad soo sheegtay oo dhan maadaama bulshada aad la shaqaysid maxaa laga qaban karaa bay kula tahay maxaad bulshada sida loo wacyigelin karaa si arrimahan oo ay u yaraadaan waka bulshada soomaaliyeed waxa loo wacyigelin karaa inay dhaqamada qaarkood ay ka tagaanba oo kow qofku waxa waxa mataqaanaa ah fakta ah inuu xanuun jiro qofku inuu bini-aadamka inuu xanuunsan karo waa wax mataqaanaa xaqiiq ah qofku inuu bogsoon karana waa wax xaqiiq ah qofku inuu dhiman karana waa wax xaqiiq ah marka cultureka inaan inaan dhaqan dhaqanka inaan xanuunka qarino oo saaxiibkaa kuu qariyo ama adigoo xanuunsan inaad reerkaaga u qarisid oo taas waa waa in dadka laga wacyigeliya ama heer oo bahda caafimaadka ka wacyigelisaa kuwa cilmada psychology ka wacyigeliyaan culammadu ka wacyigelisaa bika waa nooc ka mid a xaasidnimay noqonaysaa ama nooc waxay noqonaysaa kulli nooc bay noqonaysaa iyo ta labaadoo ah waxyaalaha infectionka ah oo sida sahlan u ah mataqaana sensitiveka af soomaaliya ma aqaano sida hargebka oo kale waa wax taabasho lagu kala qaadayo marka stay home marka lagu leeyahy war hargebka intuu maalmaha uu ku jiro joog gurigaaga candhuuftaada ilaali sankaaga xer hindhisada dadka leexi principalka in aada loo fahmo waayo koobkaad biyaha ku cabtid mataqaanaa hadda u sheeg haddaad guriga degan tahay oo xanuun kugu dhaco qolkaaga gaarka aad gal waxyaalahaas ay bahda caafimaadku ay sheegtana waa in si duuxle ah oo dible loo maqlaa marka kolley infectionada way soo noqon doonaan maaha markii ugu horreysay wayna jiraan xaruno badan oo soomaalidu dhexdooda ku dhex fida oo hadda aan laga hadlinba annaka t b da nugu badan oo aan ognahay rikoordhada ka yaala aada loogama hadlo habataydka nugu badan lagama hadlo oo aada loo kala qaado waxyaala badanaa jira oo dhici karta inay dadka soomaali aanay iska wacyigelin kuwa qofka hadduu habatayd bii qabo oo uu yahay qof gudbiye ah oo uu gabar guursado waa inuu marka hore mataqaanaa uu protection laga tallaalaa oo aanu mataqaanaa aanu reerkaas iyo ilmaha dhalana o dhan aanu ka wada dhigin habateed marka doodii aan ku dib ugu soo noqdo covid nineteen covid nineteen ama coronavirus bulshada soomaaliyeed ilaa hadda waxay doonaya inay qariyaan oo qofkii uu ku dhacay ilaa si dad gaara oo shaksiyaad ilaahay fahamsiiyey daacadnimada maaha inta kale way qarisaa
waa garta ugu dambeynta marka hadda maamulayaasha ama dowladda finland maadaama ay arintii maqashay oo joornaalada lagu soo qoray maxay talooyina usoo jeediyeen bulshooyinka sida soomaalida oo kalea bulshada soomaliya talooyin badan baa loo soo jeedi waxaa loo soo jeediyey marka uu xanuunka igu dhaco soo sheega hadduu yahay mataqaanaa xumad ama neefta kugu dhegeyn gurigaaga joog caruurta education fiican baa laisiiye luqadoodii baa lagu siiyey oo t v yadii baa luqadooda soomaali baa ka hadlaysa oo hadda waxaa loo ballanqaaday ilaa dhakhaatiirtoodii soomaaliyeed iyo neerskooda soomaaliyeed inay ka wacyigeliyaan dhibaatada ugu daran jirta waxa weeye soomaalidii baa ku ku andacoonaysa maxaa bulshada nogala soo saaraya maxaa annaka noola cunsuryeynaya maxaan war statistic baa la sameeyey dadkii cisbitaallada tagaa la arkay dadkii mataqaanaa intensive course la geeyey ama emergency la geeyaa la arkay ambalaas inta qaadaa la arkay waxaa la ogaaday dadka inay yihiin qowmiyadan ugu badan tahay marka dhakhtarku cisbitaalka ugu weyn ee jaamacadda helsinki ama gobolada kale waxay statistika ay soo saareen ayaa markaa aragtid bahda social media soomaalida ama facebookyada soomaalida ee helsinki ama sweden waxay ku leeyihin cisbitaal waa nagula dilayaa waa nala cunsureynayaa ilaa hadda annaka dhaqan waxaan leenahay ilaa haddii nala yidhaahdo waxba iga khaldan ilaa ma qaadanayno wariye xasanow
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali